بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim waa can oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a wafdi ka socday urur gaaleedka midooda afrika oo ku soo hongoobay socdaal uu ku tagay washington iyo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo ku adkaysatay diidmadeedii hore ee ku aadanayd in aysan maalgelin doonin isbahaysiga kufriga ah ee eyusom beelaha gaaljecel iyo baadacadde ee dega walaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soddon neef oo geelah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan sidee u shaqeeyaan ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga bay kaalin intee la-eg ayse ka qaataan la dagaalanka waxyaabaha halista ku ah bulshada sida maanduuriyaha waa xalqada toddobaad warbixinnada aan ugu magacdarnay baay iyo baraarugga bulshada dowladaha bakistan iyo hindiya oo shaaciyey inay heshiis xabad joojin ah ka gaareen dagaalkii u dhexeeyey haddaba yaa ku gacan sarreeya iskudhacii labada dhinac dhex maray maxayse falanqeeyayaashu ka dhaheen warbixin ku aadan ayaad dhegaysan doontaan kataayba lakhbaariyah oo maanta baayisay muuqaal soo bandhigaya jabkii maleeshaadka murtadiinta ay kala kulmeen duuleedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku bilowno xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaani raxiim xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah caawa qodobo dhowr aynu kusoo qaadan doono balse waxaa ka mid ah bakistaan iyo hindiya oo heshiis xabad joojin ah ka gaaray dagaaladii u dhexeeyey waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali meemo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan kadib afar maalmood oo ay isdhaafsanayeen duqaymo diyaaradeed iyo weeraro madaafiic ah ayay heshiis xabad joojin ah ku dhawaaqeen dowladaha hindiya iyo bakistaan saliibiga donald trump oo ah madaxweynaha xukuumadda maraykanka ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in wadahadallo habeen kaamil ah qaatay kadib uu isagu ku guulaystay inay heshiis xabad joojinah kala saxiixdaan labada dowladood ee ku qalabaysan hubka waxgumaada ee nuukleerka wasiirada arrimaha dibadda bakistan iyo hindiya ayaa iyana war-saxaafadeedyo ku shaaciyey inay saxiixeen xabad joojin dhaqangelaysa saacaddu marka ay tahay shanta galabnimo ee wakhtiga maxalliga ah new delhi iyo islaamabaad ayaa xaqiijiyey in durbadiiba ay dib u soo celiyeen xiriirkii militari iyo midkii sirdoon ee ka dhexeeyey ayna dhaqangal ka dhigayaan heshiiska xabad joojinta ah taliyaha ciidanka milatariga hindiya wuxuu sheegay inuu la soo xiriiray dhiggiisa bakistan islamarkaana labada dowladood ay isku waafaqeen qaboojinta xiisadaha ka dhexeeya arbacadii lasoo dhaafay ayay hindiya ku dhawaaqday howlgal ay ku sheegayso inay ku beegsanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ah balse bakistan ayaa gacan kulul uga jawaabtay waxaana hindiya laga soo riday ilaa i shan diyaaradood oo badankood ah kuwa casriga ah falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in dagaalkii koobnaa ee labada dowladood dhexmaray ay ku gacan saraysay bakistan oo la soo baxday awood xasdhaaf ah oo dhanka cirka ah militariga hindiya ayaa la dhaxalsiiyey gooldaro weyn oo dhanka cirka ah waxaana laga soo riday diyaarado qaali ah sidoo kale bakistan ayaa diyaarado daroonesa ku duqaysay saldhigyo ciidan oo ku yaala gudaha fog ee hindiya arrinkaa oo amakaa ku riday dowladaha saaxiibka laha hindiya sida faransiiska maraykanka iyo ruushka hub ay soo saareen dowladaha shiinaha iyo turkiga oo ay ku qalabaysan yihiin ciidamada bakistaan ayaa la sheegay inuu caqabad weyn oo ku noqday militariga hindiya warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd markana websayteka islaamiga ah reediyowga alfurqaan iyo mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray askari ka tirsan maamulka shaadaldirarka jubbaland oo wiil dhallinyaraha ku dilay degmada beledxaawo cabdiraxmaan cali oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalada beledxaawo ee gobolka gedo ayaa waxaa dil bareer ah u geystay askari ka tirsan ciidanka maamulka ridada jubbaland ee ku sugan magaaladaas dilka wiilkan ayaa waxaa aada uga carooday dadweynaha magaalada waxayna dalbadeen in lasoo qabto askariga dilka geystay qormadii reediyowga alfurqaan ayay taasi ahayd warbixinta ugu dambaysa oo aynu soo qaadanayno ayaa maanta waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ah ee calamada waxayna u dhacaysaa sidatan maraykanka oo mar kale ku celiyey diidmadiisa maalgelinta isbahaysiga ee yusom waa mid ka mid a canaawiinta maanta lagu qoray websaytka islaamiga ee calamada warbixintuna sidan ayay ku bilaabanaysaa dowladda silbiyadda ah ee maraykanka ayaa la sheegay in mar kale ay ku celisay diidmadeedii ku aadinayd maalgelinta isbahaysiga ciidanka kufaarta afrikaanta ee loo bixiyey ee yusom kaasoo hadda wajahaya dhaqaale xumo aada u baahsan mowqica africa intelligence oo xiganaya ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in kulan foolkafool ah oo dhex maray wakiilo ka kala socda midooda gaalada afrika iyo maraykanka uu ka soo baxay xaqiijinta mowqifkii hore ee dowladda maraykanka kaasoo ahaa inaysan wax dhaqaale ah ku bixin doonin eysom wafdiga oo uu washington u diray ururgaaleedka midooda afrika ayaa la soo wariyey inuu kusoo hungoobay socdaalkiisa oo ujeedkiisa lagu sheegay in ugu yaraan ay ballanqaad ka helaan maraykanka oo ku aadan maalgelinta isbahaysiga kufriga ah ee ka dhisan soomaaliya dowladda silibiyadda maraykanka oo ka quusatay duulaanka ashaaro dirirka ah ee ay kaga jirto soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan maalgelin doonin eysom iyadoona sheegtay in dagaalka ka socda soomaaliya ay ku tiiriyo tacab beeshay sida oo ay tahayna aysan xaqiijin ahdaafteeda oo ahayd inay meesha ka saarto kudhaqanka shareecada islaamka gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka gaalka lagu magacaabo jim rich ayaa horey si weyn kaga hor yimid qaraar ka soo baxay ururgaaleedka qaramada midoobey kaasi oo lagu shaaciyey sida kufriga caalamiga ah uu u qaybsanayo dhaqaalaha ku baxaya howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya lacagaha dhanka xukuumaddiisa ku soo aaday ayuu sheegay inay culays ku noqon doonto cashuur bixiyaasha maraykanka isagoo intaasi ku daray in maraykanka uu ku tacbitiir beelay maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaantu kaga jirto soomaaliya lacago balaayin dollar ahna ay ku bixiyeen dagaalka ka dhanka ah shabaabul mujaahidiin sida oo ay tahayna aysan wax natiijaha ka soo bixin xukuumadda washington oo laga rabo bixinta sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo lagu maalgeliyo eysom ayaa si joogtaha ugu celcelinaysa inaysan bixin karin lacagahaasi kana soo horjeedo qaab dhismeedka howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya waxay tani ka dhigan tahay in maraykanka si cad uu u diidan yahay in uu lacago dheeraad ah ku bixiyo howlgalkan cagaha badan aan ku taagnayn wuxuuna si isku mid ah u diidan yahay sida ay saraakiisha amerikaanku sheegeen qaabka loo dhisay howlgalka iyo sidoo kale nidaamka maalgelinta warbixintii calamada ayay taasi ahayd guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markana aynu idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ما لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan beelaha gaaljecel iyo baadacadde ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soddon neef oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha beelaha gaaljecel iyo baadacadde oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay wakhti walba mujaahidiinta ku garab taagan yihiin naf iyo maal una wakiisheen waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan in uu hadiyadaasi geela ah ka gaarsiiyo ciidamada ribaadka ku jira bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbialcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina moxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allah subxaana watacala ayaanu mahadcelinaynaa naga dhigay muslimiin mahad bilaaw iyo dhammaad aan lahayn allihii na gara siiyey caqli iyo garaadna siiyey samac iyo basarna siiyey ayaan in badan u mahad celinaynaa maanta kulankan aan joogno waxgaradka beesha ay ku dhan yihiin beesha reer geeljecel kulankan wuxuu ahaa ka dambeeyey beesha markii ay ilaahay kitaabkiisa geel lagu koryeelaayo mujaahidiinta garab iyo gaashaan loogu noqonayo ay ayagoon loo dirin garashadooda iyo kaskooda ay noqotay soo aruuriyeen waxgaradka maanta meesha iskugu yimid hadafka iyo ujeeddada waxaa weeyaan in geelaas asiga ah lagu wareejiyo walaayada islaamiga hiiraan waaligeeda sheekh guuleed abuunabhaan geelaas ma aha kii ugu horreeyey beesha reer gaaljeceelo hiiraan ay dhiibto beesha gobolo badan ay degtaa oo ilaahay kitaabkiisa ay ugu qayb qaadataa gurmud iyo gaashaan iyo maxaa la yidhaahdaay wax dheef iyo nafba ay ku bixisaa kii ugu horreyna ma aha kii ugu dambeyna ma aha insha allaahu intan nool nahay ilaahay kitaabkiisa raaya tawxiidkeena loo nusraynayo waxaan diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku bixinno geela ama galabta aan halkan ku wareejin waxargeeradka beesha reer gaajeel ay iskugu yimideen oonu ay noo wakiisheen inaan ka hadalno aan ku wareejinno waaliga walaayadii islaamiga hiiraan sheekh guuleed waa labaatan neef oo deg deg ah oo si maxaa la yidhaahdaye hordhac ah geela waa isdaba joogaa waa dhimin yahay intuu ilaahay diintiisa la difaacayo geelana oo joogo waa la bixinayaa insha allaahu marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaanah wa tacaala beeshii soo bixisay xoolahaas garashadooda iyo nabadoonnada iyo cuqaashii soo aruuriyo goobta joogay wixii maqanbo waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwa u taagan difaaca ilaahay kitaabkiisu waaligeenna hiiraan sheekh guuleedna waxaan leenahay geelaas beesha ay noo wakiilatay in walaayada islaamiga hiiraan aan ku wareejinno labaatanka neef oo hordhaca ah in walaalihii furmaha joogay walaayada hiiraan oo ribaadka ku jiray goobaha kala duwan ay joogaan naga gaarsiisid nooga salaantid duco nooga dalabtid beesha saad og tahayba ama og tihiinba walaayada islaamiga maxarkada guud ahaan waa beel kula jirto mujaahidiinta beeco la gashay dhowr iyo toban sano ka hor waxaan leenahay ilaahay subxaana watacala ayaa ku mahadsan allihina waafajiyey intaa kadib waxaan rabaa halkaa inaan kala hadlo ragga beesha ku abtirsado ee cadowga ilaahay garab iyo gaashaan u noqday waxaan leenahay raggaas sandareertada ay qaaday waxaan leenahay waxaad haystaan fursad waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala u toobadkeena wa bilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مناسبة باشا رجال جعل أي كوري جنيسة جيل لباتن نف أه أيضا كوري جنيسة ولا لها مجاهدين تا جارهان ولي ولاية الإسلامي هيران الشيخ جوليد أبو لبهان جيل لباتن كنف أه باشا أياب بحسي وعين أو تلقى شيء هديد أي وسيسي walaalaha safka ama suquubta dagaalka ku jira ayadoo u bixinaysa ilaahay dartiis ee wax kale oo dan ay ka leedahay aysan jirin walaalahaasna inay siisa ay beesha qaadatay geelaas ma ahan geelii ugu horreeyey oo la dhiibo insha allahu tacaala mana noqon doono kii ugu dambeeyey ee bishii hadda aan soo dhaafnay geel ayaan bixinnay insha allahu tacaala haddana waxaan galabta wareejinayna waa labaatan neef mid ka badanna insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhahdo waddada ayuu ku soo jiraa waa bixinaysaa beesha dhinacaas iyo jihaadka in xoolo lagu bixiyo ee naf iyo maal ay ka daba dhiganin horey ayay u ballan qaaday intaa kadib waxaan rabnaa walaalaha mujaahidiinta cadowga la xisaabtamayo ilaahay ajirkiinna ha badiyo dadka muslimiintaana qaluubtooda waa shaafiseen waa daawayseen bishii aan soo dhaafnay waxyaabaha cadowga ku dhacay dad badan oo muslimiina ayaa qalbigooda uu degay hurday idinku saaxday cadowgana waa jabay waa baaba'ay hasiime iyo baaba ayaa gaaray guulahaasna ilaahay baa ku mahadsan gacantiinna ayuuna ilaahay ku keenay waxaan leenahay dadaala insha allahu tacaala waa dhownahay meesha hadda aad haysaanna ka sii haayo intaa kadib waxaan rabaa beesha reer geel jecel ee geelaan dhiibayso jihaadkii ma dhammaanin waa socdaa mana dhammaanayo insha allahu tacaala jihaadka ka soo qaybgala xoolahana waad bixin jirteen aad ugu dadaalay insha allahu tacaala sii kordhiyo qaybta u dhalatay beesha ee riddada ah ka daba wareegta gaalada waxaan leenahay meesha aad joogtaan ka tawbakeeno idiima anficayso aanqarana idiima roono adduunyadana idinku anfici maysa iskaga tawbakeena ilaahaygeenna u soo noqdo haddaad diiddaanne gaaladii adinka idinka horraysay waxay ku dhacay unbaa idinku dhacaayo insha allahu tacaala xabadaha mujaahidiinta ayaa idinka dul hulci doono gacanta mujaahidiinta ayaana idiin soo gaari doonto haddaad tawbakeeni waysaan labaatankii halaad ee geela ee ka timid beesha reer geel jecel galabta waxaan ku wareejinaynaa waaliga walaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abulabhaan asalaamu calaykum waraxmatullahi alxamdu lilahi waxda wasalaatu wasalam calaa malaa nabiya bacdu annagoo ah beesha baadacaddo waxaan ku wareejinaynaa geel toban neef ah walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan maadaama aan ugu talagalnay ciidanka furunta hore joogo waxaanan ku wareejinaynaa waaliga gobolka hiiraan insha allahu biidnillaahi baari geelaas waa geel beesha baadacadda ay ugu tala gashay in ay yacni ku wareejiso ragga joogo furunta horo insha allah waxaan rajaynaynaa geelaas sida yacni ugu wanaagsan inuu waaliga gobolka hiiraan asigoo nooga wakiil leh oo ku gaarsiiye insha allah biidnillaahi baari waxaan leenahay beesha baadacaddo in ay hoo iyo hiil wixii hadda kadib eh ay diyaar la noqoto oy bixiso sida ugu dhaqsiyaha badan sidii ay awal yani markii horeba ay u garab istaagneed oo ay u bixinaysay ama dhaqaalo ama yani mataqaana dhiig ay u bixinaysay haddana inay kusii laba jibaarto oy yani mataqaana howshaas sii wado annagoo yani mataqaana ka dhiidhinayna gaalada waxay tahay ama yani wadanka sida ay u gelayso maadaama yani dhib badan ay geysatay haddana yani mataqaana laga saaray waxaa ilahay mahadis in laga saaray meelihii ay ku jireen furunta ugu horeysana yani mataqaana maadaama ay ragga joogaan waxaan leenahay ku jiro dhufayshadiinna u diyaargaroobo annagana diyaar baan adin nahay naciinna nahay garabkiinna nahay waxaana diyaar u nahay in aan la dagaalanno gaalada meesha yani joogto insha allah hadduu ilaahayna waxaan leenahay wamaad ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa wax allaala wixii yani mataqaana nagu soo wajahanna inaan isla difaacno aan ilaahay ka rajaynayna insha allah biidn illahi baari assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillah alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulillah ilaahi subxaana watacaala mahad iska leh annagoo maanta wakiil ka ah beesha baadacadda iyo wakiil u ah waxaan walaayada gobolka hiiraan ku wareejinayna gaar ahaan walaalahaas ku jirto furmaha dagaalka hore ku jiro inay nagala gaarsiiyo toban neef oo geel ah annagoo jahaadka bariga afrika inaan wax ku darsanno ama aan naf iyo maal aan diyaar u nahay beesha baadacadde intaasi waxaan ku wareejinaynaa tobankaas neef waaliga walaayada gobolka hiiraan guulad awo nabhaan insha allahu tacaala waali intaas ilaahay nagu anfaca gaaladan allah nooga jibay insha allahu tacaala islaamkan allah ku guuleeya bidna albaari mujaahidiinta waxaan leenahay beesho idinkama kala harin rag iyo dumar insha allahu tacaala way idin garab taagin waa idin garab taagdaan doonaan insha allahu tacaala si awal ay ahayd ama ay ahaa jirtay beeshana lagama heli jirin awal dad la yidhaahdo macawsley iyo waxyaaba la yidhahdo ma jiri jirin laakiin maanta alxamdulilah guud ahaan meel kasoo joogaan waxay isku raacsan yihiin inay walaayada islaamka meel kasoo joogta ay la shaqeeyaan ama ay u shaqeeyaan kitaabka ilaahay dartiisa ay ugu shaqeeyaan ay u taagiyin insha allahu tacaala waaligan waxaan leenahay xoolaha naga guddoon tobankan neef waa hordhacay ugu horreey insha allah wixii ka dambeeyana waa iskugu imaan doonaa insha allahu tacaala walaalaha naga gaarsii hadduu ilaahay yidhahdo insha allahu tacaala
waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo gaaray furamaha hore ayaa soddonka neef ee geela ee beelaha gaaljecel iyo baadacadde ay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira isagana ka dalbaday rijaasha ribaadka ku jira in ay u duceeyaan beelaha walaalahooda ah ee hadiyadda geela ah soo gaarsiiyey
الحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نعم كأنه قال وأن كوبي كريم بان إلهي ومهد علينا سبحانه وتعالى وحان تاغنها برتمها لامي قدير اسكو حراء gobollada dhexe iyo caasimadda soomaaliya ama koonfurta iyo isku xira waqooyiga soomaaliya ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waxaan taagannahay goobihii loolanka dheer uu ku dhex maray mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee xaqudirirka ah mujaahidiinta ilaahay uu nasriga guusha siiyey goobihii ay joogeen qaybo ka mid ah ayaan taagannahay socodkeenna iyo safarkeenna muhiimadiisa waxayd booqasho aan soo booqannay walaalaheen inaan la wadaagno ribaadka ay ku jiraan iyo huquurta ay joogaan waxaa kale oo aan u sidnay hadiyaad kala duwan oo ay ugu talagaleen walaalahood gaar ahaan beelaha deggan wilaayada islaamiga hiiraan geelaa meesha tuuran wuxuu ka koobnaa soddon neef oo geel ah oo ay dhiibeen laba beelood oo walaalo ah oo kale ah beesha gaaljecel oo ku deeqday ama u dhiibtay ugu talagashay ama noo wakiilatay wilaayada u wakiilatay inay gaarsiiyaan furinta hore ee mujaahidiinta ay joogaan toban ka mid ahna waxaa ku deeqay walaalahood beesha baadicadde oo ayagana u wakiishay in ay wilaayada gaarsiiso walaalahood raggaa furinta ku jira geelaas marka qayb ka mid ah ayaad arkaysaan hadda meesha taagan qaybtii kalena qayb walba meeshii ay lahayd ayaa la mariyey maadaama ay wilaayada wakiil ka tahay anigana aan afka wilaayada ku hadlayo geelaas meesha fadhiya ama hadda qaybtaa muuqata iyo qaybta hadda goobaheeda la kala geeyeyba waxaan rabaa inaan ku wareejiyo walaalaha ragga jeeshka ah qaybta hiiraan liwaaga ragga furimaha jooga raggooda saraakiisha ahaa igala wareegi doonaan ku wareejin doonaa walaalaha dhiibay maalkaas waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkiinna ha idiin barakeeyo owlaaddiinna iyo dadkiinna ha barakeeyo diintiinna alla ha barakeeyo allah subxaanahu wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa dad sahmi fiican iyo qayb fiican ku leh diinta islaamka inuu idan ka dhigo ee dad u nusreeya weligood jihaadka iyo mujaahidiinta ilahay inuu idan ka dhigo ayaan allah idiin baryaynaa subxaanahu wa tacaala khaatumadeenna kulligeenna inuu hagaajiyo walaalaha aan la joogno oo aan maanta soo booqannay oo huquurta ku jira waxaan dareensiinaynaa walaalayaal marna ogaada inaadan keligiin ahayn ilaahay baa miciinna subxaanahu wa tacaala umma waxaa idinla jira walaalihiin soomaaliyeed maalka aad arkaysaanu meesha taagan waxaa dhiibay dhaqanka soomaaliyeed iyo beelaha soomaaliyeed waxayna rabeen inay idinla wadaagaan oo goobta idinkugu imaadaan oo ay ducadiinna dalbaan oo idiin duceeyaan oo idinla farxaan bay rabeen safarka aan soo galnay maanta saddex kaafilo ayuu ka koobnaa kaafilo ka imaanaysay dhanka bariga wilaayada qaybta booco iyo beled weyne oo dhaqankii beesha xawaadle oo ayagana maalmahan ku jiray safar dheer oo ka soo bilaabay duleedka beled weyne xamlad dacwi isugu jirtay iyo barnaamij tawjiihi ah oo ay kula hadlayeen dadka u dhashay mujtamaca degan dhulkaas ee beesha xawaadle waxaa kaloo hadiyadan weheliyo hadiyad kale oo ay soo dhiibeen gabdhaha mu'minaadka ee ku sugan ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaduna waxa aan wadnay ka mid tahay oo aan rabno inaan walaalaha ku wareejinno ay nagala wareegaan dhammaan dadka muslimiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idan barakeeyo garab istaaggiinna aad xaqa garab taagan tihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idinkugu kaba baahiyaad aad dareemaysaan allah idinkugu daboolo walaalaha mujaahidiinta waxaan leenahay u duceeya walaalihiin beelaha soomaaliyeed u duceeya waa kuwa maalkana siinaya waa kuwa aan guryahooda joogna waa kuwa wiilashooda ay jihaadkii xaqa nagu garab taagan yihiin oo furimaha ay joogaan waa kuwa xeryaha mucaskaraadka iyo buuxinaya waxaan rabnaa in baryadiinna marna aadan ka hagranin ee walaalaheenna garab taagan ma nihin dad cidla jooga waxaan nahay dad ilaahay uma cooga yahay dadka walaalaha oo muslimiinta ee soomaaliyeed na ay garab taagan yihiin oo ho iyo hiilba ay la garab taagan yihiin marnaha niyad jabina niyadiinna fooq ha ahaato hankiinnana ha dheeraado iyo himada idinku jirta ujeeddadeenna ha noqoto inaan kor yeelno kelimatu laa ilaaha ila allah inaan kor yeelna himadiinna iyo hankiinna ha noqoto taasaanna walaalo ku nahay ayadaan gaarsiinayna qudus inaan xurayno allah subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynaynaa inuu naga aqbalo alla barigeenna beelaha soomaaliyeed allaha barakeeyo wiilashooda allaha barakeeyo diinta dad sahmi fiican kuleh allaha ka dhigo walaalaha mujaahidiinta huquurta ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay toogtiinna iyo taladiinnaba ha toosiyo kuwa shahiida ilaahay shahaadooda ha u aqbalo kuwa dhaawaca ilaahay ha caafiyo intaasaan meesha u nimid waxaana runtii safarkeenna inta kuma eko oo waxaan gaari doonnaa hadda goobta aan taagannahay oo laamiga bartankiisa ah guryaha noo muuqda oo laamiga bartankiisa ka muuqanaya waa deegaanka beera yabaal aboorrey baa kusii xigta haddii loo gooyo dhanka bari waxaa kusii xigtay sooman dhul badan baa noo dhiman oo booqashadeenna safarkeenna uu ku wajahan yahay oo aan rabno inaan ku booqanno walaalaheen raggaa huquurta ku jira oo aan wadaagno iimaanka islaamnimada iyo u shaqaynta kitaabka ilaahay iyo nusraynta diinta alle intaasaan hadda rabaa inaan kelimaddeeda ku koobo wa aakhiru dacwaana an alxamdulilahi rabbialcaalamiin ugu dambayntii waxaan rabaa walaalka ragga saraakiisha jeeshka ama liwaaga ka midka ah inuu igala wareego maalkan isugu jira noolka iyo moodkaba waxaan rabaa inuu igala wareego anna ilaahay waxaan u markhaati gashanayaa subxaanahu wa tacaala wixii la ii dhiibay oo ay dadka muslimiinta walaalaha ii dhiibeen gabdhihii mujaahidiintahaa wixii maalka ii dhiibeen iyo maalkii beelaha ay ii dhiibeen intuba inaan ku simay goobtuu lahaana aan geeyey intaana allaan markhaati gashanayaa geelaas wuxuu kugu soo gaaray soddon neef hadiyad aydna waa wadna aan ka wadna gabdhaha mujaahidiinta ah la qaybsanaya walaalahood muxuu ahaa la dagaalanka cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala inta tabartooda ah hadday tahay inay dheef dhiibaan iyo hadday tahay in ay ilaahay baryaan subxaanahu wa tacaala iyo hadday tahay in ay wiilashooda iyo raggooda intuba soo diraan oo ay u soo diraan furimaha dagaalka gaar ahaan hadda dheefta aan ka wadno gabdhaha mu'minaadka ahee jooga wilaayada islaamiga hiiraan waxaa soo dhiibay oo sadaqaystay qaybo u dhashay ama ka soo jeeda wilaayada hiiraan haddana wilaayada aan ku sugnayn ayaa ku talagalay soona gaarsiiyey walaalahood carabkooda waxay ku dhufteen wilaayada naga wakiila waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo walaalaha kula xisaabtamaya cadowga alle deegaanka aboorrey waxaan rabnaa marka deeqdaas geela leh hadaayaadka kala duwan hadday caag tahay hadday busku tahay hadday tahay timir iyo weliba anwaac kala duwan intaba inaad igala wareegtid wixii lai wakiishana ahayd soo dhowow baaraka allahu fiikum jazaaka allahu khayr jazaaka allahu khayr aljazaa waxsan ilayk waaligayna insha allahu tacaala waa kaa gudboon insha allahu tacaala waaliga khayrka iyo geela iyo hadiyadaha kale loo soo dhiibay ay u soo dhiibeen dadka muslimiinta ah ee jawaanibteeda kala duwan hadday tahay odayaal iyo nuqabo iyo hadday tahay qabaa'il iyo hadday tahay haween iyo hadday tahay culummo hadiyadii loo soo dhiibay walaalka sheekh guuleed abunamhaan waa ka gudboon insha allahu taala jazaak allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala u qadara in loo geeyo inuu ilaahay ku anfaco dheefta ka imaanayso xolahaas cunitaankooda iyo ca- iyo ku dhaqankooda ayaan ilahi subxana wataala ka rajaynaya in mujaahidiinta ku anfaco Een, waxaan kaloo u mahad celinayna jazakumullahu khayr qabaa'ilkii soomaaliyeed ee deganaa gobolka sida baacadii gaaljecel ee geelaa soo dhiibay ee waxaan leenahay jazakumullahu khayr ilaahi subxaana watacaala xoolooda ha u barakeeyo ilaahi subxaana watacaala meeshay kasoo bixiyeen bedel khayr qaba allah siiyo ilaahi subxaana watacaala een, meel khayr qabtay ilaahi subxaana watacaala raalli ka yahayna ay ku bixiyaan ilaahi subxaana watacaala ra- raalli ha ka noqdo ilaahay dembi dhaaf iyo ha uga dhigo ii sheeg ilaahay darajaadkiisa lagu gaaro jannada ilaahay darajaadkiisa waana qayb ka mida jihaadka jaahidu biamwaalikum anfusikum maalkii ayaa qayb ka mida wiilashoodiina qayb ka mida jihaadka ku jiraan maalkoodina waa ka hadda insha allahu tacaala mujaahidiinta ay insha allahu tacaala usoo dhiibeen waxaa leenahay marka odayaashaas eh, qabaa'ilka baadacadi iyo gaaljaal jazaahum allahu khayr geelii loo soo dhiibay ee soddonka neef ahaa ee waaliga wilaayada hiiraan reerguuleed abunabhaan waa insha allahu tacala waa ka gudoonnay waana soo gaarsiiyey jazaahum allahu khayr aad- ammaanadii waa u gutay wajazaakum allahu khayr wasalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan sidee u shaqeeyaan ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee bay kaalin intee la-eg ayayse ka qaataan la dagaalanka waxyaabaha halista ku ah bulshada sida maandooriyaha waa xalqada toddobaad warbixinada taxanaha ah ee aan ugu magac darnay bay iyo baraaruga bulshada warbixinadan waxaa qalinka u qaatay soona jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر لا تهابي كل ذي حقد
xisbadu waa mid ka mid a tiirarka dowladnimada islaamka waa qaacido iyo eray bixin gudo ballaaran oo dhammaanba si qoto dheer ula xidhiirta koox gaar ah oo ka mid ah ummadda islaamka xisbadu waxay u taagan yihiin dhowritaanka anshaxa islaamka iyo inay la yimaadaan wanaagga iyo noocyada acmaasha khayriga dadkana faraansamahaasi xumahan ay ka reebtoomaan bulshadana ka celiyaan allaha fadligii mujaahidiintu waxay dhiseen ciidan sal adag oo awood u yeeshay inuu dadka faro wanaagga isaga oo adeegsanaya wasaa'il kasta sida waxsheegidda carabka reebidda xumaha iyaga oo gacanta ku daraya marka ay joogto in gacan loola tago cidda xumahaasi wada waxay dadka bareen in islaamku yahay dowlad iyo siyaasad si ay meesha uga saaraan halkudhigyada shareecada loogu muujiyo inay tahay wax la barto oo keliya oo aan loo baahnayn inay ku ekaato maktabadaha iyo masaajidda alle wilaayada islaamiga ee baay ee dhacda koonfurta soomaaliya ciidanka xisbadu waxay muraayad u yihiin bulshada oo idil ka hor inta aysan ka tarjumin mujaahidiinta waa iyaga kuwa ay ku daydaan shacabka wanaagga oo idilna kaga soo qarindaarteen asal ahaana walaalan aas aasi wilaayaadka islaamiga sheikhulislam ibnu taymiya may aray usuga yeeda cabiro meeray kitaabji alxisbatu fi lislaami meeray jamiicu alwilaayaati alislaamiya maqsuuduha alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkari ware wilaayaadka islaamiga dhammaantii walaalan aas aasi maqsuudka lan aas aasiya may aha ini umuto macruuf la fara waana munkarna laka reeba hadafka lan aas aasi saasuu lek marka walaalahaasayta shaqadii eedan qobsadeen lanka galgashantii laaraw kitaabjii subul acasha usuna maylayaa wa awalu man qaama bi haada wa wadaca durata cumar bnu khadaab waari lankan ka horeeyey xisbe nidaam ahaan ansuubi oo hay-adaasayti gaab ansuubi cumar bin khadaab aan ka horeeyey leeyahy radia allahu canhu cumar bin khadaab mar kale isagoo aayadaas sharaxu meeray oo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi sharaxu meeray man sarahu an yakuuna min hadihi lummati falyu'addi sharda allaahi fiiha waari lankii aayadan amase umutan ini kamid nagad lankii fadow ilaahay shardajeed aayadoo dhatay ilaahay ka sheegay yani ha kamid haaday waar yani ha oo fiilankaasi رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب فأحيلوا الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر
waxay dhanka kale ka shaqeeyaan amniga deegaanka waxay isha ku hayaan waxyaabaha dadka dhiba iyo macaasida waxayna gacan ka geysteen inay yaraadaan dhammaan waxyaabaha ka hor imaanaya shareecada islaamka halka ciddii ku dhacda maxaariim ama la timaada acmaasha mamnuuca ku ah shareecadana ay horkeenaan maxkamadaha shareecada islaamka haddaba maxay tahay kaalinta ay xisbada ku leeyihiin mujtamaca muslimka iyo u adeegidooda kow alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar yacni maybo shaqadii rasuulka sal allahu alayhi wasalam eedan wanaagsanayti ya xisbada maybo geeka maybo dardar geliyeen eedana maybo aan wanaajahan sida ummadii haddii ata awqaatu salaah eedan ka dadaalahyaan yacni xijaabkii iyo waxyaalihii xumaayeenoo omil eraay dharkii dhabkaha iyo maybo oo yacni dharkii wanaagsanay waasacaaya ummadii maybo la amarahay midda labaad mukhaadaraadka sugoonayn la dagaalameen ganaysiga ragaytan waxaalii maandooriya tuwaakadii xashiish ayuu nooc guud ahaan daahirkii mayboona daahir kalinin haysad daahirkiisa guud ahaan insha allahu tirtirni waxyaalaha rago maybo magaalada ku qoda maybo kumid taha exbireka oo maybo walaay dhiyay oo dheedkii lamooday taariikhdii lamoodi raga maybo eedan zuuliyahayaan maybo dhowr yacni sanadkin dambe dhowr mara maybo ah lakusuubi insha allah haddana kaguda jarna ummadana wal baraarujiya waxyaalahaas dhihi cudurro badan wadidaan cudurradan hadda ummadda maybo maybo aan kara faadsan waxyaalahaas dhiya sababahayaan shaqooyinka xisbadaha mayba kumid ah ikhwa hawna siin sheegna oobig yacni oobig qaabkiisu shaqayhay wanaaga soo dhoweynta ummadda ummadii oo maybo lan daahiyaan shaqo wanaagsan qodow si cadaaladda maxkamadda lan ku gudbihay si wanaagsan ummadii maybo dacwadii oo lan qaadahay dacwadii oo maxkamadda si wanaagsan u gudbihay bashaashiyo wanaaga sa ummadina ka shaqayaan insha allah mid ka mid ah howlaha ay isku taagaan xisbada ee har iyo habeen u joogaan ayaa ah inay bulshada u ilaaliyaan kuliyaadka shanta ah waxayna wasaa'isha la faray ay u gutaan howsha faridda macruufka iyo xumaha reebidiisa dadka ayay uga digaan soo gelinta waxyaabaha dhaca ee suuqyada iyagoo markaas kadib qaada tallaab dhiirigelinaysa caafimaadka iyo badqabka deegaanka sida uu sheegayo maxamed cabdulaahi sanka guddoomiyaha ganacsatada degmada buulofullaay maasha allah alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan xisbada walaayada baay gaar ahaan degmadan buulufulaay aad iyo aad shaqada naga dhexays waxaa waaye boqolkiiba boqol waaye magaalada markay soo galaan mujaahidiinta ragga xisbada ah waxay qabtaan waxaa waaye sida dukaaminka markii la baaro waxyaabaha dhacay hadday noqoto raashuunka hadday noqoto daawada wax waliba oo dhacaya dheedkooda cabitaanada ku jiro marka waxaasay baarayaan markii ay baaraan waa haruun bay meel bay geenayaan markii meel ay geeyaanna waxay la wadaagayaan dadka ganacsatada bulshada nabadoonnada ay la wadaagaan maasha allah si fiican baa u wada shaqaynaa waxay ilaalinayaan dadka caafimaadkooda ay ku shaqeeyaan maasha allah falilah alxamdu ilahi baa ku mahadsan xisbada gaar ahaan hay-atu alamru bilmacruuf waxay ku shaqeeyaan shaqadaasay ay ku shaqeeyaan maasha allah dadaalka ay haayaan inay laba jibaaraan aan ugu ducaynayna insha allahu tacaala anagana garabkoodaana diyaar baan unahay dhanka xiliyada salaada inay camirnaadaan masaajidda xisbadu waxay leedahay doorkoodii ugu munaasabsanaa haddii la addimo ama aqinka uu soo dhowaado ma arkaysid rag ama dhallinyaro maalaayacni ku howlan xilli salaad in lagu jiro ama fadhi kudirrada aad kula kulanto dadku waxay fahmeen ujeedka dhabta ah ee howsha xisbada in mar walba lixiraana ay ka jeclaadeen in iyagoo ikhlaas ay ka tahay ee kol horeba sii xaadiraan beedka alleh si ay u soo gutaan waajibaadkooda cayniga waxaan arkay masaajidda oo boqolaal qof ama safaf badan ay soo buuxinayaan ka hor salaadaha waxaana sidaas si la mid ah ay dadku barteen ahamiyadda cilmiga dadkii ayaana buuxiyey maraakiista waxaana heerarka waxbarasho ee magaalada isna door muuqda ku yeelanaya xisbada kadib markii ay in muddaha ku baaqayeen in dadku aadaan goobaha cilmiga soona faa'iidaystaan arrimaha diintooda waa kan sheekh ibraahim sheekh maxamed saalax oo aan wax ka weydiinay kaalinta xisbada ee bulshada wilaayada baay gaar ahaan degmada buulafullaay iidan marka xisbada walaalaha magaaladan rogaan kheyr allaha sii wal badan ilaahay sababtii ka hagaaji dad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni jahliga in iyo ka kabaxaan ilaahay sababan ku waali ma aragaasa magaalada haddii marba salaad la aadama dhan magaaladii ma malayaasa in cilda atagoo kale ma magaaladu ma islata macnaha magaaladu walka shal guureylata macnaha meel furun male meel yacni meel lankata ma aragaasa isagoo gorolan haysado ama hublan haysado ma aragaasa ansayaadaha isla markii awaamirtiya siyaaya may leeyihin ankaata mashquulo bani aadan lewa iska mashquulo isla markii ansayaadaha may leeyihin masaajidka haya salaadya la deeri dadka may ka leeyihin haddii salaada bili aadan may ka leeyihin hisbadiha socota ka leeyihin bis yacni masaajidkii anbahaayan salaadiya ka qiib galaayan jamaacadiya tukudaayan duruusya ka qiib qaadadaayan marka may ba lahaa khayr allah siya fajazaahum allahu cana wa cani lislaami khayra aljazaaiya lana may kale lana hanii'an lakum biqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi walana umutarabajoo ka hiran masaajidda ha ka hiran kheyrka iyo wanaagii ha ka hiran fasaadkii iyo munkaraadkii magaaladii ay dhan zuuliyen yacni sida magaalooyinka adowga haysada oo kale waxyaabaha la kusuubiyo iyo neto khamradii iyo jaadkii iyo tubaakadii iyo hashiishkii walaa dhankan dhoogana ma aragahayaan hees dhagaagana ma dheegahayaan marka ilaahay kheyr ha sii walana run ahaantii jihaadku kama maarmo dacwada iyo in dadka lagu soo dumo wanaagga xumahana laga soo fogeeyo xisbaduna waxay qaateen dowrkaas muhiimka ah oo ay dhammaanba ku matelayaan mujaahidiinta iyo culimmadooda haddaba waa sidee ahmiyadda ay wilaayada islaamiga ee baay ay siiso ciidamada xisbada si ay u ahaadaan kuwa ku filan qadarka ay la eg tahay mas-uuliyadda saaran waa kan waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar saaad og tahayba ciidanka xisbadu waa garabyadii ugu muhiimsan ee walaayaadka islaamiga ah waana ciidanka rasmiga ay ku taagan yihiin walaayaadka shaqadoodii iyo awaamirtoodiina inta badan tanfiidiyo saa daraaddeedii walaayadu si guud ahaaneed waxay wakhti badan gelisay ciidanka xisbada in la kobciyo kor loo qaado garaadkoodii iyo wacyigoodii diineed iyo xirfadooda intaba waxaa jirta in dowraad dhowra loo qabtay dowraad fara badan loo qabtay degmooyinka iyo mustawo walaaya intaba dufco mar dhow aan dowro usoo xirnay baa jirto oo inkastoo dowradaasi heer xaraka ay ahayd oo maktabka uu gacanta ku hayay annagana aan kaabaynay oo rag fiican oo walaayada xisbadeeda ka mid ahna ay kasoo qalanjibiyeen insha allahu tacaala marka xagga garaadkoodii in la kordhiyo qaabkay ula tacaamuli lahaayeen bulshadaasi ay maamulaan in wax badan laga fahansiiyo la baro qaabka alamr bilmacruuf wanahi ay u gudanahayaan intana in wax badan laga fahansiiyo juhdigeedii waa wadnaa wax badanna waa ka qabanay ayagoona shaqooyinka kale iyo maxay ahayd oo caamka ahaa aynan ku mashquulin shaqadaas loo gaaryeelaya marka maasha allah howl fiican baan ka qabanay haddana waxaan rajaynaynaa in شقوين فربضن وتاكسي بلارن مردو أي نوقف صومان إن شاء الله تعالى نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا in badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada buulafula iyo deegaanada kale ee wilaayada waxaa baraaruga bulshada ee laga dareemayo ay ka qaateen xisbada kaalin ballaaran oo aan la dhayalsan karin xalaqaadka cilmiga xoojiyey jamaacada masaajidda islamarkaana bilaaba inay u tartamaan acmaasha suuban ee la ammaanay arrimahaas oo idil waxaan la dafiri karin dowrka muhiimka ah ee udubdhaxaadka u ah dhismaha bulshada ee xagga dacwo kaasoo ay xisbada u tahay caamil muhiim ah oo aan looga maarmin ciidamada xisbada waa mid ka mid ah garbaha ugu muhiimsan ee adeegyada bulsho marka laga hadlayo wilaayaadka islaamiga waxayna xushmad iyo wanaag ay ku gutaan waajibaadkooda buula fulayna waxay horumarrada kala duwan ay ula jehaysatay bulshadeeda xaraasada iyo waardiyahana waxaa ka haya ciidankan oofiyada ah sidaan u rajaynayno kuwaas oo suga amniga kana shaqeeya masaalixda bulsho iyo wanaagga muslimiinta
لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا waxaad soo dhegaysateen warbixintii uu inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataayib al akhbaariya ayaa maanta baahisay muuqaal kooban oo soo bandhigaya jabkii maleeshaadka murtadiinta ay kala kulmeen duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalkan ayaana la daawan karaa saddex daqiiqo
قدام والغمس خسارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس دقت طبول المعركة زيات قدام والغمس خسارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس في بهوان أربكه راياتهم ناكس ودس هم العمالة أفركه في الأرض عزاه يندعس في الأرض عزاه يندعس دقت طبول المعركة زيات قدام وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتازك باغي نجس
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa waxaad naga dhegaysanayseen dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay intaan barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى